siday taageero u siin lahaayeen ciidamada qaranka dowladda somalilan xuduudaheeda dhibaatada walaalaheen ee dhinac walba ka dhacaysaana inaanay aynu ka xunnahay sida ay uga xun yihiin odayaasha deegaanku labada dhinacba wixii ka dhacay muhiimaddu markaa waxay ahayd in la caddeeyo inaan gobolkan duulaan garowe kaga iman waayo dadka deegaankan jooga xaqiiqday ogyihin cidda weerarka wadday ogyihin waxaa kaley sheegayeen in muuse biixi markuu doorashada u socday uu caroolay u hoyday taleex u hoyday tiidali u hodlay kalabaydh u hoyday laascaanoodna uu hoyday waxay kaley sheegayeen doorashooyinkii ka dhacay dalkan nambarka u codeeyey dhulbahantee muuse biixi ayay sheegayeen waxaasoo dhan waxa weeye dee ciday doorteen iyo cidaanay dooran ayay kala caddaynayeen aad baan ugu faraxsannahay inay dadka deegaanku hadlaan oo kilaargareeyaan cidda duulaanka ah xalay waa maqlayseen madaxweynaha iyagii international communitiga weliba maraykanka iyo ingiriisku hormood ka yihiin annaga wixii naloo soo jeediyey weli waannu aqballay welina waannu ku soconnay ciidamadayadu awood bay u leeyihiin saacado yar inay garowe kaga soo hadlaan laakiin waa ixtiraamayaan reer nebi aadan iyo heshiisiyiinta ay wadaan cid kastooo wanaag wadda waanu soo dhowaynaynaa xalay waa maqlayseen madaxweynaha iyagii dadweynaha reer laascaanoodna waanu u sheegnay iyaguna waa xogagaal cidda mar walba soo duulaysa waxaannu leenahay dagaal wiilbaa ku dhinta labada dhinacba wixii ka dhintay waannu ka xunnahay in dhiig damba daata ma doonayno waa bilihii cibaadada waa bilihii ilaahay dhiigga xaaraantinimeeyey cidda wadda waxaannu leenahay waar joojiya weliba nimankaannu tolka nahay baa dhiiran nimankaannu isku dowladda nahay wayna maqlayaan wayna ixtiraamayaan beeshii caalamka way ixtiraamayaan laakiin waxaad mooddaa nimankaannu tolka nahay ee aannu walaalaha nahay inay kala garan laayihiin walaalnimadii iyo dowladnimadii waxaan ugu baaqayaa maanta etoobiya dowladda etoobiya dowladda kenya dowladda jabuuti haddii qolada majeerteen waxa ay wado ee ay leedahay dhulbahantiya warshageli waa qabaa'il waxaan uga digaynaa inay berri toolana daaroodka etoobiya qabsan doonaan